Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay sannad dugsiyeedka labada kun sedax iyo labaatanka afar iyo labaatanka ee dugsiga hoose dhexe sare ee Beledweyne. Munaasabada lagu soo xirayay sannad dugsiyeedkan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dugsiga, waalidiin, macalimiin, arday iyo dhalinyaro. Maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Beledweyne Ustaad Xasan Cabdikariin Shanle ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabada.
waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina xiritaanka sanad dugsiyeedka labaatan iyo afar labaatan iyo saddex labaatan iyo afar dugsiga hoose dhexe sare ee beledweyne maamulkiisa iyo macalimiintiisa iyo guddigiisa waalidiinta iyo ardadiisa iyo bulshadiisa gaarka ah oo isku duuban waxay ku dadaaleen inay soo saaraan fikir salka u dhigaya qofka inuu horumaro noloshiisana horay u socoto fikirkaasi wuxuu ku salaysan yahay dadaalka waxbarasho oo aasaasiga ah maanta waxaad goobjoog ka noqonaysaan oo markhaati ka noqonaysaan wixii wanaagsanna waa la sheegayaa wixii horumara waa la sheegayaa mugga iyo miisaanka ay la eg tahay tallaabtay qaadeenna waa la sheegayaa taas ilaahan ku mahadinaynaa ilaahana waafajiyey ilaahay ka sokowna mahaddaas waxaan u celinaynaa adeega macalimiinta iskuul beled weyn ay bixinayaan oo ah adeeg hufan oo qiimo badan runtii yacni waxbarashada rasmiga ah marka laga hadlayo ardayga hadduu jaamacadda tago isagoo iskuulka gebgeb ku ahaa sanadka koowaad buu niyo jabaya laakiin kabasitiga ardayga lagu dhiso bilowgeeda waxaa waaye iskuul beledweyne ardayga dugsiga hoose wixii alla wixii kaabayaal u ahaa waxbarashadiisa ayuu ilaahayna waafajiyey inaan ka dhisno dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare adeegu waa adeeg isku xiran oo hufan idinkana waxaa la rabaa inaad ogaataan oo markhaati ka noqotaan soomaalidu xulashada aad uguma fiicnaa la yidhaha mararka qaarkood laakiin kabasitiga caqliga dadka leh xulashadooda way fahmayaan mar kasta aad iyo aada u mahadsantihiin waa idinka mahad celinayna waktiga aad noo soo horteen qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey
halkan maanta waxaan isugu nimid biidnillaahi tacaala oo noo ogolaaday xafladdii lagu samaamuusayey sanad dugsiyeedkii hadda tegey ee aan u gudbi rabno sanad dugsiyeed kale cusub biidnillahi tacaala oo ay tahay inaan ka hadalno ardaydii soo dadaashay iyo macallimiintii soo dadaashay iyo maamulkii soo dadaalay natiijadii iyo waxa ay mataqaanaa kasbadeen arday kasbaday macallin kasbaday macal waalidiinta ku dadaashay ardada soo dhiirigelinaysa bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waxaa mahad iskale allah subxaanahu wa tacaala naka makaanisiiyey makaanka aada u fiican oo wanaagsan ee qalinjibinta maanta ka dhacayso waxaan u mahad celinayaa dhammaan maamulka iskuul beledweyne iyo macallimiintiisa anigoo ku hadlayo magaca waalidiinta mahaduha in ka gaadho xarfadan sharafta leh qiimaha badan aad iyo aad ayaan u soo dhoweyn haddaan nahay waalidiintii aad iyo aad ayaan u faraxsannahay aad iyo ayaan dareemaynaa shucuurteenna maanta aad ayay u kacsan tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin mahaduha in ka gaadho dugsiga hoose dhexe sare ee beledweyne ayaa ka mid ah iskuullada ugu magaca dheer ee beledweyne kaasi oo soo saara arday badan kuwaasi oo ku biira jaamacadaha dalka